mudanayaasha aqalka sare xogayaha guud howlwadeenada walaalaha kaleo warbaahinta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wadana guddoomiyeen labada qodob oo ay soo jeediyeen walaalaheen aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa inay runtii dadaal soo sameeyeen oo uga mahad celinaynaa labada qodob haddii la kala qaado qodobka ah ansixinta miisaaniyadda waxaa loo helay daliil aqalkaani ku leeyahay oo raad raac ah oo sharciya ayaa loo helay marka waxaan muxuu ahaa ku taageerayaa walaalihii iga horreeyey ee yidhi qodobkaas ha la qaato qodobkaasi maadaama awooddii sharci ayna siinayso qodobka ah ansixinta d xukuumadda federaalka waxa weeye sidaa la sheegay iyadana waxaan waafaqsanahay inaan hadda baarlamaankan lagala noqdo dooddiisa baarl aysan kana mid noqon xeer hoosaadka qaranka maadaama dastuurka annagu aan haysano ha la yidhaahdo waa qalqalloocan yahay ama waa iska hor iyo jabo jeedaa isagii in la wanaajiyaa loo socdaa baarlamaankani waa heli doonaa meel uu awood ugu yeesho marka la soxo waxaan ku jirnaa sixitaankii muxuu ahaa dastuurka ku-meel gaarkaa waxaa socda dib eegidiisii iyo sidii loo hirgelin lahaabaa lagu jiraa arrintaasi ma muuqataa haddii annagu aan kusii adkaysano inay keeni karto culays ah aqalkii kale iyo annaga waxay keeni karaysaa iyada laftigeeda waan is leeyahay maaragtay kasoo culays baa kasoo noqon kara sidaa daraaddeed waxaan leeyahay waxaan soo jeedinayaa maadaama aqalkan anigu aada ii wakiilateen inaan idinkaga mid noqdo dastuurka dib u eegidiisa ku-meel gaarka in arrinkaas in la joojiyo qodobkaas ayadaa baarlamaanku guddigii soo jeediyey inay la laabtaan doodiisana halkaa lagu joojiyo maadaama aysan masalo sharciya salka ku hayn oo aan hebel iyo hebel orana aysan jirin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu